أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم waa khamiis sagaal iyo labaatanka bisha dulgacda kun afar boqol afartan iyo shan taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo mid ka mida warbaahinada reer galbeedka ayaa daawacday in ciidamada ugu horeeya ee kufaarta afrikanta ee ka bixi doona dalka soomaaliya ay noqon doonaan kuwa xabashida itoobiya brofesor soomaali ah ayaa sheegay in madaxda dowladaha ciidanka kufaarta afrikanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya ay doonayaan in lacago malaayiin dollar ah ka qaataan dowladaha gaalada caalamka beesha dabre oo ka mid ah beelaha dega wilaayada baay ayaa mujaahidiinta ku wareejisay boqolaal rag ah iyo sidoo kale xoolo isugu jira geel iyo ari maleeshiyaadka murtadiinta ayaa qof shacaba si bereera ugu dilay magaalada muqdisho iyadoona dilkaas ay ka hadleen ehelada wiilka la dilay dagaallo culus oo u dhexeeya ciidanka mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose sarkaal ka tirsan murtadiinta ayaa weeraradii galcad iyo cows weyne sabo uga dhigay fashilka iyo guuldarada kooxda rajada soomaaliya kala kolontay duulaankii ay ku qaaday wilaayaadka islaamiga mid ka mid ah siyaasiyiinta ah maamul goboleedka ashaadaladirarka ah ee koonfur galbeed ayaa ku eedeeyey murtad lafta galeen huriinta dagaalbeeleedyo ka dhacay deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi ciidanka xisbada al amru bilmacruuf wanahyu canilmunkar ayaa goob fagaare ah ku gubay waxyaabo dhacay kadib howlgal ay ka fuliyeen suuqa degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatan u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan mid ka mida warbaahinada reer galbeedka ayaa daawacday in ciidanka ugu horeeya ee kufaarta afrikanta ah ee ka bixi doona dalka soomaaliya ay noqon doonaan kuwa xabashida itoobiya faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen yaasir maxamed mid ka mid ah mowqicyada ka soo baxa dalka ingiriiska ayaa daabacay maqaal uu uga hadlayo bixitaanka ciidamada kufaarta atmis ee duulaanka ku jooga soomaaliya isagoona sidoo kale gorfeeyey arrimo dhowr ah mowqicani oo soo xiganaya hadalkii dhowaan ka soo yeeray la taliyaha dhanka amniga ee murtad xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in ciidamada atmis ee ugu horeeya ee dhammaadka sanadkani ka bixi doona soomaaliya ay yihiin kuwa itoobiya mowqicaani ayaa intaasi ku daray isaga oo soo xiganaya khubro dhanka amniga ah iyo diblomaasiyiin ajaanib ah in tallaabadani ay halis dheeraad ah ku tahay xasiloonnida kooxda ridada soomaaliya maadaama buuyiri aysan xukuumadda muqdisho wax awood ah u lahayn ka hortagga weerarada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu dhanka kale mowqicaani sheegay in haddii ay dhacdo dhammaadka sanadkan laba kun labaatan iyo afar in waddanka ay isaga holeelaan askarta atmis ay meeshaas fursad dahabi ah uga soo bixi doonto al-shabaab waa sida uu hadalka u dhige si kastay ahaataba ciidamada kufaarta atmis ee duulaanka ku jooga soomaaliya ayaa lagu wadaa in dhammaadka sanadkani laba kun labaatan iyo afar ay dalka isaga huleelaan jasaaka allahu khayran walaalka brofesor soomaali ah ayaa sheegay in madaxda dowladaha ciidanka kufaarta afrikanta ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya ay doonayaan in lacago malaayiin dollara ka qaataan dowladaha gaalada caalamka xasan cabdiraxmaan abuu xasan ayaa warkan inoo haya xilli la hadal hayo in cutubyo ka tirsan ciidamada waxa loogu yeera atmis ay dalka soomaaliya isaga baxayaan ayaa baraha bulshada waxaa qabsaday hadalhayn ku aadan bixitaanka atmis iyadoona ay soo baxayaan warar sheegaya in qaar ka mida dowladaha ay ka socdaan ciidamada wax loogu yeera atmis ay rabaan inay dalka sii joogaan arrintan bixitaanka ciidamadan ayaa abuurtay hadalhayn iyo falaqayn ku aadan sababaha bixitaankooda iyo waxyaabaha dhici doono haddii ay dalka ka baxaan brofesor shaafici oo afalaqeeya si gaara ula socda arrimaha soomaaliya iyo geeska afrika ayaa ka hadlay sababta madaxda dowladaha ay ka socdaan ciidamada atmis ay u doonayaan inay dalka usii joogaan wuxuu arrintan ku tilmaamay inay rabaan in dowladaha reer galbeedka ay lacaga malaayiin dollar ah kaga qaataan inay dalka sii joogaan wax dan ahna aysan ugu jirin inay hadda dalka ka baxaan wuxuu tusaale u soo qaatay dowladaha kenya iyo jabuuti oo uu sheegay in marnaba aysan rabin dalka ay ka baxaan ciidamada waxa loogu yeedha atmis haddii ay baxaanna ay meesha ka bixisa dhaqaalihii ay ku qaadan jireen joogitaanka dalka maxaa ku qasbaya ruutu inuu yidhaahdo noocaas maxaa ku qasbayo dabcan xataa jabuuti oon saaxiiba nahay waqti hore wuxuu yidhi ismaaciil cumar geele wuu ka hor imaaday arrimaan marka africa weli ma bislo waxay waxay waxay ku shaqeeyaan danaha dalal qaar ayay ku shaqeeyaan ruutu waxa dan ugu jirto ciidamadiisa mushaarka ka helayo soomaaliya inay nabad hesho ma doonayo maslaxadiisuna ka shaqeynaya isagoo qaad noo soo dhoofiyo oo maalinkii intaa annaga xataa malaayiga annaga ilaa hadda muusan qaadanin hadalkan ayaa ku soo aaday xilli kooxda riddada soomaaliya dhankeeda ay walaac xoogan ka muujinaysa bixitaanka ciidamadan kusoo duulay dalka iyadoona baraha bulshada ay ku xidhiirta isdhaafsanayaan waxaa dhici doona haddii ay ciidamadan ka baxaan dalka mas-uuliyiin ka tirsan kooxda riddada soomaaliya oo ay ku jiraan xildhibaano wasiirre iyo mas-uuliyiin kale ayaa qaba in ciidamadan atmis haddii ay ka baxaan dalka aysan waxba ka sii dambayn doonin ayna ka dhici doonto wixii ka dhacay afghanistaan oo diyaaradaha ay dabada qabsan doonaan dagaallo culus oo u dhexeeya ciidanka mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmooyinka janaaleh iyo awdhiigle oo ka mid ah goobaha kufaarta iyo murtadiinta duulaanka kaga sugan yihiin wilaayada shabeellada hoose waxaana degmooyinkaasi xalay ka dhacay dagaallo culus oo laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan beesha dabre oo ka mid ah beelaha dega wilaayada baay ayaa mujaahidiinta ku wareejisay boqolaal rag ah iyo sidoo kale xoolo isugu jira geel iyo ari faafahinta warkan waxaa mar kale inoo haya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan ujeedka munaasabadda ayaa ahayd wareejinta laba boqol oo neef oo geel ah saddex boqol oo neef oo ari ah iyo saddex boqol iyo siddeetan nin oo hubeysan kuwaas oo ku hubeysnaa hubka noocyadiisa kala duwan oo ay wareejisay beesha dabare oo ka mid a beelaha muslimiinta ee dega wilaayaadka islaamiga gaar ahaan wilaayada islaamiga ee baay waxaa sidoo kale jira siddeetan iyo laba ruux oo kale oo wilaayada ay ku wareejisay beesha kuwaasoo mucaskar ku maqan sida ay sheegeen mas-uuliyiinta wilaayada iyo odayaasha dhaqanka ee beesha dabare waxayna tirada guud ee ciidanka ay wareejisay beesha dabare gaarayaan afar boqol lixdan iyo laba ruux oo ka dhashay beesha goobta xafladdu ay ka dhaceysay oo aada loo qurxiyey waxaa laga dhisay howl aad u qurux badan aadna u qabow sidoo kale waxaa loo sameeyey qeybo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen qayb loogu talagalay haweenka qayb loogu talagalay ragga qayb loogu talagalay martida kala duwan ee ka imaanaysa wilaayada iyo goobaha wilaayada ka baxsan iyo qayb kale oo gaar ah oo loogu talagalay ciidanka ay wareejisay beesha iyadoona sidoo kale goobta lagu wareejiyey raayada towxiidka ciidankan lasoo bandhigay waxaa loogu magacdaray ciise macalin xasan allaha ka aqbale oo u dhashay beesha dabare kana mid ahaa raggii ku shahaado qaatay dagaalka ka holcaya bariga afrika waxaa lagu soo bandhigay munaasabadda bandhigyo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen nashiidooyin iyo gabayo lagu qaadayay afka dabaraha taasoo xamaasad u yeeshay munaasabadda akhriyow jihaadkay sawaar badan sifada jihaad hooladkii alla jansal ka hel allow ka aqbal walaalyeelkii shahiidan meeshii uu sow maareen allowna maraas meeshii uu sow maareen allowna maraas suldaanka guud ee beesha dabare suldaan aadan deerow xasan nuur ayaa goob fagaare ah ku wareejiyey geelan ay ugu talagaleen inay kaga qayb qaataan jihaadka waxaana uu ballan qaaday in muslimiinta aan dhankooda laga soo galaynin islamarkaana naf iyo maalba ay ku garab taagan yihiin mujaahidiinta ka dagaalamaya bariga afrika insha allah gaalaykaaysan arkaystaan meesa laga qaadiyaa beesha dabare inay suldaankii beesha dabare agi majaakin agi iidan deerow xasan nuur saleir anta meesuluna ereena meesulunta lama boqoloo xalaad oo gaalago surunta loonka talagali in islaamka laga taageera insha allahu islaamka dhinanaw mase laga gala insha allahu dhinanaw meese ogaataana haddii ilaahay ogolaad in unu isiin garab tiigigna naf iyo maal hiil iyo hooy unu isiin garab surugna waa ilaahay ballankaas nagaaga insha allahu ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xidhay waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abujacfar beesha dabare oo runtii kaalin muhim ah mugd leh oo aada u ballaaran oo qabaa'ilka walaayada ku nool bal walaayaadka ku nool insha allahu tacaala qabiil ugu horreeya aysan jirin tusaalan u noqon doonto ku tallaabsatay waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran wa hanii'an lakum ilaahay subxaana watacaala abaalkiina ha badiyo miisaanka xasanaadka ha idin- ha idin saaro anta dhammana ilaahay subxaana watacaala ha idin dhammaystiro qabaa'ilka kalena waxaan ku guubaabinaya ugu baaqayaa ee wanaaggaa oo kaleeta inay muujiyaan oy qaataan oy dabarro ku daydaan
الله أكبر الله أكبر allahu akbar الله أكبر allahu akbar mahadsanid abu xasaan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa qof shacaba si bareera ugu dilay magaalada muqdisho iyadoo dilkaasi ay ka hadleen ehelada wiilka la dilay casaam carafaad ayaa warkan inoo haya aad buu u mahadsan yahay casaam magaalada muqdisho waxaa kusii badanaya dilalka bareerka ah ee maleeshiyaadka murtadiinta u geysanayaan dadka shacabka ee aan waxba galabsan wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay askari ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta uu qof shacaba ku dilay gudaha magaalada muqdisho gaar ahaan degmada kaaraan qofka shacabka uu dilay askariga murtadka ayaa ah wiil dhallinyara oo ah arday waxbarta qaar ka mid ah ehelada wiilka dhallinyarada ah ee askariga murtadka uu dilay ayaa la hadlay warbaahinta laba daqiiqa isagoon albaabka ka maqnaynin oo waxbarasho kaaga imaada inimeedkiisa ugu soo sheega waa xanuuntiira walaalkay wiilkuu soo baxaya maanta wax uu qabanahaya dileen maxay noo sameeya dowlad maalinta in canshuuri dhibi rafaadayna la daba taagiye waa xanuun badan aan dareemay wiilkaad qarabkaaga waad dareemi kartaa xanuunkaad dareemaysa dowladda soomaaliyeed wax daalad maba laga helaaye si kastaba ha ahaatee goobaha ay ku sugan yihiin maamulada gaalada u adeega waxaa kusii xoogaysanaya dilalka bareerka ee loo geysanayo dadka shacabka ah ee aan waxba galabsan iyadoona dilalkan ay geysanayaan maleeshiyaadka murtadiinta ee aan ka naxaynin dadka iyo diinta intaba sarkaal ka tirsan murtadiinta ayaa weeraradii galcad iyo caws weyne sabab uga dhigay fashilka iyo guuldarada kooxda rajada ay kala kulantay duulaankii ay ku qaaday wilaayaadka islaamiga nuur cali warsame abusheeb ayaa warbixinta warkan inoo haya murtad cabdisalaam guuleed oo horey u soo noqday taliya ku-xigeenka hay-adda sirdoonka kooxda riddada ee nisa ayaa ka hadlay jabka murtadiinta ka soo gaaray xamladii ay ku soo qaadeen deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee bartamaha soomaaliya murtadka waxa uu sheegay in laba jeer mujaahidiintu ay fashiliyeen oo gulufkaasi markii koowaadna ay ahayd degmada galcad kadibna marka kale lagu fashiliyey cosweyne maleeshaadka murtadiinta ayuu tilmaamay inay yihiin kuwo dayacan islamarkaana mar walba la xasuuqo saraakiisha hogaaminaysay xamladaas ayuu tilmaamay inay ahaayeen kuwo aan lahayn khibrad ciidan iyo mid dagaaltoona wuxuu sidoo kale murtadkani soo hadal qaaday sababta dowladda daaquudka imaaraadka carabta ay uga goosatay mishaaraadka maleeshiyaadka riddada inay tahay musuq maasuq ka dhex jira taliska guud ee ciidanka kooxda riddada murtad guuleed oo waraysi siinayay warbaahinta ayaa sida tan u hadlay wuxuu soo afjarmay bishii janawari labadii kun iyo laba iyo labaatankii markii la dilay ee ninka dhihi jira xasan tuur xasan tuure ee magaalada galcada lagu dilay waxaa soo xirmay kacdoonkii xoogga badnaa iyo dardarti dib isu habayn ayaa la dowladda soomaaliya gashay mar labaad ayaa dib bateriyadii loo jaajgariyo dadkii loo kacdaa loo kacamiyey ayadana waxay soo xirantay oo kacdan kacdoonkaas u dhammaaday een, markii ciidamadii een, eritrea ka yimid iyo maaragtay dagaalkii caws weyne ay kusoo kusoo maaragtay dhibaatada weyn loo geystay xasan sheekh iyo dowladdiisii maanta waxaan joognaa laba sane kadib in al-shabaab ay weli ka taliyaan galmudug qaybo badan oo kamida dhulka ay ka joogeen inay maanta ka taliyaan een, shabeellada dhexe qaybo badan oo kamida maanta inay isku furteen webigan shabeelle inay ka gudbeen oy beledweyne ilaa buulaburta ilaa meesha la yidhaha mahadaay dhowr meeloodoo kamida ay buntadii ka gudbayaan ay gurmad gaarsiinayaan hadday noqoto saanad military iyo hadday noqoto ciidanba taasna waxaan le waxaa loo waxaa loo eedaynayaa habacsanaanta iyo qorshe la-aanta iyo iyo maaragtay runtii en en eh, qaabdarrada dowladda xasan sheekh maxamuud iyo oo- oo ciidamadii soomaaliya ku kala dhantaale runtii waxa la diikoyaa ku jira dagaalada diikoy waxa waaye in meel maqaarsaar mara lagu taago lagu yidhahdo meeshaas weerar kabacdi inaad markaad ku kadsoonto dhabarjibin kugu timo ama meel ka sokeeya laga soo hadalka murtadkani waxa uu ku soo beegmayaa xilli ay gebagaba marayso joogitaanka ciidamada kufaarta afrikaanta ee loogu yeero atmis iyadoo kooxda riddada aanan hayn maleeshiyaadkii badiilka u noqon lahaa askarta kufaarta afrikaanta mahadsanid abusheyba mid ka mid a siyaasiyiinta maamul goboleedka shaadala dirirka ah ee koonfur galbeed ayaa ku eedeeyey murtad lafta gareen horinta dagaal beeleedyo ka dhacay deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi cabdulqani maxamed ayaa warbixinta warkan inoo haya xaniifa xaabsade waa wasiirid hore oo ka tirsaneed maamulka riddada ah ee isku magacaabay koonfur galbeed waxay dhowaan waraysi ay bixisay kaga hadashay dagaalada qaraar ee muddooyinkii dambe ka socdaa degmada bardaale waxay ka dhawaajisay in maamulka cabdicasiis lafta gareen uu yahay midka shidaya dagaalkan misna iska horkeenaya bulshada ku nool bardaale iyadoona sidoo kale ku dhaliishay in murtad lafta gareen uu ku fashilmay ka hortaga weerarada mujaahidiinta islamarkaana maamulkiisa uusan gaarsiin wax horumar ah oo la taaban karo wallaahi horta deegaamadaas dhibaatooyin badanaa ka socdo hadda saad og tahay dhammaan degmooyinka koonfur galbeed badankood dagaalo ahli ayaa ka socdo qoryooley ayuu ka socday diinsoor ka socday daafeedu ka socday hadda berdaalay ka taagan tahay maamulka koonfur galbeed waktigiisa dhammaaday wuxuu ka shaqeynaya inuu iska horkeeno dadka deegaanka koonfur galbeed marka dhibaatooyinkaas ayaa soo noqnoqday muddadan hadda tan ugu dambeysoo taagan waa tan ka taagan degmada berdaale marka maamulka wuxuu ku guuleysan waaya inuu la dagaalamo shabaab wuxuu ku guuleysan waaya inuu sugo amniga deegaamada wuxuu ku guuleysan waaya inuu wax horumara haba yaraatee uu sameeyo haweenaydan oo si hadlaysa ayaa sheegtay inaysan waxba ka jirin hadallada sheegaya in dagaalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay bardaale uu u dhexeeyey ciidamada shabaabul mujaahidiin iyo kuwa riddada koonfur galbeed balse uu ahaa mid iyaga dhexdooda ah warkaas waxba kama jiro bardaale waxaa ku dagaalamay ciidamo macawiisleya shabaabna ma ahayn ciidanka koonfur galbeeda kusoo duulay iyagoo damac ka qabay in hubku dhis ku sameeyaan ciidamadaas iyagoo u arkaya in siyaasad ahaan beddaal noqon karto meel maamulka dad ka aragti duwan ay tagi karaan marka caburintii ay ka wadeen degaamadii kale ay beddaal la tageen iyagaa weerar ku qaada ciidankaas iyagana iska caabiyeen hadalka wasiiradan hore ee ka tirsanayd maamulka riddada koonfur galbeed ayaa imaanaya xilli xiisado siyaasadeed ay ka dhex aloolsan tahay madaxda iyo mucaaradka maamulkaasi taas oo saameysay maleeshiyaadkooda ku sugan deegaanada maamulkaasi ugu dambeyntiina ciidanka xisbada al-amru bilmacruuf wanahyu canilmunkar ayaa goob fagaareha ku gubay waxyaabo dhacay kadib howlgal ay ka fuliyeen suuqa degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud marwaan maxamed ayaa ka waramaya wuxuu yimid kadib howlgal ciidanka xisbada ee maamulka islaamiga ah ee degmada galahareeri ay wilaayada galguduud ka sameeyeen gudaha suuqa gaar ahaan mihiradaha ganacsiga qaybahooda kala duwan iyo kuwa caafimaadka ah kadib markii uu soo ilaaday howlgalka baaritaanka oo ay ciidanka xisbada sameeyeen waxaa goob fagaaraha dab lagu qabadsiiyey waxyaabo dhacay oo isugu jiray raashin daawooyin iyo waxyaabo kale oo si weyn ay dadku u iibsanayeen goobta lagu gubayey waxyaabaha dhacay waxaa ku sugnaa mas-uuliyiinta maamulka iyo odayaal ka tirsan waxgaradka degmada haddaba waa kuwan qaar ka mid ah oo idaacadda u warramay islamarkaana soo dhoweeyey tallaabadaasi
waxaan kor taagannahay howlgal ay fuliyeen maamulka degmada gaar ahaan xisbada kaasoo ugu soo aruurinayo waxyaabaha dhaca sida raashinka iyo dawada iyo badeecooyinka noocyadooda kala duwan waa ku faraxsanna haddaan nahay nabadoonnada in lagu dadaalo bay-ada caafimaadkeeda maamulku isagaa isu xil saaray hadda waxaan arkaa oo hortayda yaalla alaabo laga soo aruuriyey degmada aan ku nool nahay ganacsatadooda kuwaasoo dhaydkooda uu dhacay waana la wada ogyahay mar haddii shaayga dhaydkiisu uu dhaco noocuu ahaaba ha ahaado wuxuu keeni karaa caafimaad darro marka sidaan iyo si la mid ah ayay hore howlgalkan u jiri jiray waxaan arkaynaa maantay howlgal ka jira degmada galhareeri oo howlgalkaasoo loola jeedo xagga caafimaadka dadka iyo duunyada dawoodhinka raashinka oo noocyadiisu kala duwan yihiin ayu nuuc alaabtaasoo xagga ganacsatada la fiiriyey waxaalla wixii dheydkoodu dhacay laga soo ururiyey ayadoon mar iyo laba aynaysaan ahayn oo hadda ka hor isagoo intaa ka badan laga aruuriyey haddana xoogaa arrintu ay ka soo dhadhowaanayso annaguna haddaan nahay odayaasha waa soo dhoweynayna howshaas waxaana leenahay boqolkiiba siddeetan waa qabsoontay labaatanka kalena way dhammaan doonaan sidaan rajaynayno wayna ku mahadsan yihiin sidoo kale waxay la hadleen oo ay baaq u jeediyeen maamulka islaamiga ah ee degmada galhareeri iyagoo dhanka kale bulshada iyo ganacsatada ugu baaqay inay ka taxadaraan badqabka waxyaabaha ay iibinayaan ama ay soo iibsanayaan inay kuwaana qaataan noloshooda caafimaadkooda ku jira daawada xoolaha hadday tahay hadday tahay midda dadka hadday tahay shay kastoo daruurigahoo la cuno raashina inay arrintaas ka fajognaadaan ganacsatooda inay soo qaataan xore dhaydkoodu dheeryahay iibkoodana iska fududeeyaan intaysaan ku dhicin maamulka waxaan ugu baaqayaa meel kasta oo laga ganacsado oo maamulkaanu ka jiro oo degmadan hoos yimaad inay geeyaan arrintaas oo ay ka aruuriyaan oo laga suulsho dadkoodana lagu xiro xagga daryeelka caafimaad inay la xiriiraan in la helo bilqabka caafimaad in la helo lana helo inay ayagu si guudba ay isaga waardiyeeyaan waxyaabahan oo kale waxaa la gudboon inay ka foojignaadaan oysan mar kale ku soo laaban sidaan oo kale oo ay waardiyeeyaan waxyaabaha ay ka ganacsanayaan tayadooda gaar ahaan taariikhda iyo dheydka inay waardiyeeyaan mashruucan ayaa yimid iyadoo maalmihii lasoo dhaafay sidaan oo kale degmooyinka xiindheere iyo ceelbuur goob fagaaraha dab lagu qabadsiiyey waxyaaba dhacay oo gacanta lagu soo dhigay waana howlgallo ciidanka xisbada uu si isku mid ah kaga samaynaya degmooyinka iyo deegaanada bartamaha iyo koonfurta soomaaliya aad buu u mahadsan yahay marwaan warbixintaasna waxay u dambeysay warkeena duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkeena duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo ballan ah intaa ka horeysa waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu